فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هنا bismillaahi araxmaan araxiim salaamun calaykum kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada caawa barnaamijkaan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo afartan madaafiic oo mujaahidiinta ay ku garaaceen xero ciidanka kenya ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gado
oo dagaalkii labada sano socda toban kun oo qof ku dhimatay oo afartankii kunoo lagu soo tababaray literiya iyo muxuu ahay turki aan mid ka noolayn ciidankaas waa mid ka mid a siyaasiyiinta dowladda federaalk oo sheegay in toban kun oo ka mid ah askartii dowladda federaalk ay ku dhammaadeen dagaaladii labadii sanno ee lasoo dhaafay socday oo ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab soona bandhigay fashilka haysta xukuumadda xamar ee uu hogaamiyo gurguurte wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo bogaadisay kaalinta macalimiinta qur-aanka mid ka mid a beelaha dega gobolkaas oo ay ku leeyihiin barista qur-aanka kariimka waxaan idiin soo gudbi doonaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo dardaaran siinaya macalimiin ka soo jeeda beeshaas etoobiya oo soo saaraysa dukuminti ay ku sheegayso in biyaha badda cas ay qayb ka yihiin amnigeeda qaranka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda xabashida war ka soo baxay ayaan idiin soo gudbi doonaa siciid deni madaxweynaha maamulka puntland oo magacaabay golihiisa cusub ee wasiirada magacyadooda iyo qaar ka mid a xilalka loo magacaabay ayaan idiin soo gudbinaynaa dadkii aan u imaadayna si fiicanna ii soo dhaweeyeen si kale ilaabe wilaayada islaamiga ah ee baay oo soo bandhigtay askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo issoo dhiibay waraysi ay bixiyeen ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo faahfaahsan caawa taariikhda hijiriyada waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha shacbaan sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa sagaal iyo tobanka bisha februaayo labada kun afar iyo labaatanka qodobka ugu horeeya ee barnaamijka aan soo qabanno mid ka mid a siyaasiyiinta taageera dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay in toban kun oo ka mid ah askartii dowladda federaalk ay ku dhammaadeen dagaaladii labadii sano ee lasoo dhaafay socday oo ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay in ciidanka dowladda federaalka oo ka badnaa afartan kun ay hadda kala firdhadeen iyadoona xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho uu hogaamiyo gurgurta uu ku eedeeyey fashil dhan weliba ah in uu haysto
dalka soomaaliya hal wasaarad oo maanta shaqaydaa ma jirto biyotooni iyo madaxweyne xasan baa isku ah isaga iyo boorsadiisa ayaa dalkii madax u ah diyaarada u raacaa mid kale u ku boodaa mid kale u ka degaa wax maanta soomaali dalkii amni kama jiro dadkii gaajaa baabi'inayso dalkii waa kala tegey oo maamul goboleedyadii iyo wixii xamar ka jira way kala tageen kuwii somalilan sheeganayey badihii soomaaliya ay xaraashayaan oo leeyihin etoobiyaan ka xaraashana puntland maanta inay go'do oy tagto waxba kama harin waayo xilalkeedii oo dhanba waa la qaatay oo xilalkeediiba meeshii kama jiraanoo xasan baa dadkiisi iyo jufahoosaadkiisii iyo caruurtiisiiba u siistay xamar halkii maalinba intaasoo qofaa mid la marjinayo mid la gowracayo xaladaanaa lagu baaba'sha dad oo niman bajaaj wata la laayay wax amniyuhu ma jiraan doorashada soomaaliya wixii farmaajo laga soo maray ka daran baa laga soo mari doonaa doorasho inay qabtaan diyaar uma ayah mana qaban doonaan war waxaana aad leedahay tasuur baan bedelaa iyo ta- doorasho qofkii codahaan samaynaya iyo laba xisbiyaan samaynaya iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeyn baan samaynaya war waxaa xilligoodii lama joogo kaarar baa la soo sameeyey la doonaa in kaararkaas oo wasagu yidhaah laba milyan saddex milyan ay codaydo anaa madaxweynea waxaas ayuu uu rabaa cismaal ciil cumar geelle iyo musafeeniya wax ku soo akhriyey oo uu ku yidhi war seed meesha ku fadhidiin waxaan ku fadhinnaa waxaana ku-aandada aan samaysanaa noo codeeya arrintii yay usoo dhiibeen arrintiibuu qaatay dastuurkan uu ku jaanjaansan yahay waa nuucaas madaxweyne aan aan filadii dhaafi karin oo kaaraan tegi karin oo degmooyinkii kale tegi karin oo meel walba meeshuu taga qarax iyo xabadu yaaliin oo dagaalkii labada sano socda toban kun oo qof ku dhimatay oo afartankii kun oo lagu soo tababaray eleteraya iyo muxuu ahay turki aan mid ka noolayn ciidankaas ciidankaasu ciidan dhaxal dhaxalgalahou ahay oo nool oo wax kasta la baray badda la baray oo bayloodya la- laga dhigay oo ciidanka oo la baray maaragtay eh, goobaha ka dagaalama oo taangiyada la baray hal mid maanta kama noolo tobankii kun eh, wax le'day iyo wax dhaawaca weeye wixii kalena way kala carareen oo dalka dhanba way ka carareen soomaali laba sanaan la hadlaayey labadaa sanana waxaan lahaay war waxa meesha ka socdaa ma jiraana dalka hala badbaadiyo dhagaha layga furaystay maanta ayaa la wada cabaadaya oo la wada kacay
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag markaan war inaga soo gaaray dhanka iyo gobolka gedo waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa madaafic ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtiisa jugta culus ku garaaceen saldhig ciidanka kenya ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gedo waxaa galabta casir liiqii la damiyey dab aad u xoogan oo ka kacay xerada ciidamada kenya ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gedo halkaasi oo saakay lagu garaacay ilaa afartan madfac kuwaasi oo dhammaantooda gudaha u galay xerada kenyaatiga gaadiid dhowr ah oo xerada yiilay ayaa ku gubtay madaaficda lagu garaacay xerada waxaana la soo sheegayaa in ay jiraan khasaare nafeed oo kenyaatiga gaaray walow aan tirada rasmiga ah la helin سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي دين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaad dhegaysanaysaan dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay soo saareysaa dukumenti ay ku sheegayso in biyaha badda cas ay qayb ka yihiin amnigeeda qaranka markii ugu horeysay dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in ay soo saari doonto wadiiqo ama dukumenti ay ku caddaynayso sida biyaha badda cas iyo webiga niil ay uga mid yihiin amniga qaranka wadankaas wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda xabashida ayaa gelinkii dambe ee maalintii arbacada waxa ay shaacisay in dhowaan ay soo bandhigi doonto istaraatiijiyadeeda cusub ee ku salaysan qaabka ay u maareynayso mawaaridda biyaha mandiqadda kuwaasi oo xiisad siyaasadeed lugaha u geliyay itoobiya salamowit kisa oo ah wasiiru dowlaha xafiiska isgaarsiinta xukuumadda itoobiya oo shir jaraayad ku qabatay magaalada adisababa ayaa sheegtay in dukumentigan oo ka kooban ilaa lix cutub uu sawir guud ka bixin doono mowqifka rasmiga ah ee dowladda itoobiya ka qaadatay biyaha webiga niil iyo sidoo kale badda cas islamarkaana uu xadidi doono masaalixda xabashida ee juqraafiga siyaasadeeda iyo sida labada il biyood ay qayb uga yihiin amniga qaranka ee itoobiya wadiiqadani waxay xal u noqon doontaa caqabadaha dalka itoobiya kasoo wajahaya biyaha mandiqada ayay tiri haweeneeda wasiiru dowlaha ka ah wasaaradda warfaafinta itoobiya tallaabadan ayaa imaanaysa xili ay dowladda masar isaga baxday wadahadaladii isdexgeesoodka ahaa ee ku saabsanaa asmada biyo xireenka alnahda oo ay itoobiya ka dhisayso webiga niil iyo xiisada ka dhalatay heshiiskii waabey axmed la saxiixday muuse biixi kaasi oo dhigaya in xabashidu ay qaataan qayb ka mid ah badda soomaaliya wadiiqadan cusub ee itoobiya ay dejisatay ayaa la filayaa inay cirka kusii shareerto qorshaha badraadiska ah oo itoobiya ka wado gobolka geeska afrika shakina kuma jiro in masar iyo suudaan ay ganafka ku dhufan doonaan halka itoobiyaanka ay mar weliba ku siin adeegayaan qorshahooda badqaadashada soomaaliya dhanka kale xasan gurguurta ee hogaamiya dowladda fariidka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxaa keliya ee uu ka hadlayo ayaa ah in itoobiya aysan ahayn cadowga ummadda soomaaliyeed keliyana ay ka doonayaan inay iyagu soo maraan si ay badda u guddoonsiiyaan وقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqoon ayuu idinkaga imaanayaa markaana gobolka shabeellaha hoose habeenkii xalay intiiniina la socotay barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaynu ku baahinay qaar ka mid ah codadkii laga jeediyey munaasabad lagu soo xirayay dowro muddo lix bilood ah u socotay macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee kasoo jeeda beesha jiidda ee gobolka shabeellaha hoose xalay waxaad dhagaysateen suldaanka guud ee beeshaas iyo qaar ka mid a waxgaradkii kasoo qaybgalay iyo macalimiinta caawa waa kelimada waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نحوم أن نقيم إله سبحانه وتعالى نعم كيس فراغ بضن ودشيه مقرد يستيك سلام لماذا يمور إنسى إيمان قلبي ينبكريين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا آه، الحمد لله حرام الله إن جزاهم الله خيرا عيش يجيد مدداس دير وسفراي دعمناي معلمين توضا إن هير كان سوق جارانا غير اللي حاجة كقاتل وأمرنا فكرة جوين صحيح يقشيه لو تلقلي معلمينته إلهي سبحانه وتعالى أمركيو وأبوه ريواس كبيشة إن وضنة كبيسة يا علومضة يا رجي كأي قاتل جزاهم الله خيرا أردت أن يقصونته وبيشة كترسة آخر أول منطقينا إلهي سبحانه وتعالى أمركي معلمينتي إيجان مدداس إنتاس اللي أكو سبرايي قاطي دروستي رميستي ay arkayseen ama maqlayseen natiijada ay keeneen in laba iyo labaatankii macalin sagaal iyo toban ka mid ah mumtaasiin ay noqdeen saddexda kalena ay jegid noqdeen oo raasib iyo maqbuul aysan jirin waxaan kale u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayra macalimiinta duruusta bixinaysay culummada iyo walaalihii dacwada qeybta ka ahaa oo casharkooda marnaan ka kala gelina xilli iska saaray xaqiiqatan macalimiinta carabkooda inay saxaan oo darajadaas ay ilaahay subxana wataala saaba u dhigay inay gaarsiiyaan iyagana miisaanka xasanaadka alla u saaro waxaa kaloo mahadnaqayaa ragga islaamka ilaahay subxana wataala iga barakeeyo dowrkooda iyo si ay uga qayb qaadanayaan ummadda inay gaarsiiyaan xaqaaqda dhabta ah waxaa kaloo umahadnaqayaa guud ahaan dadka kasoo qayb galay majliskan qiimaha badan ilaahay subxana watacaala kalaamkiisa iyo ehelkiisaba lagu weyneynayo lagu sharfaayo jazaakum allahu khayra axibati fillah ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa fadligiisa wax lasoo koobi kara maaha horena waa looga hadlay waxaweena waa cibaado ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo hadda ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa fadliga uu leeyahay waxaa noogu filan alqur'aana kalaam allahi tacaala inuu yahay waa hadal ilaahi subxaana wa tacaala wa kafaa bi hada sharafan wa fadlan intaasaa fadlan noogu sugan iyo karaamo uu leeyahay waxaa kale kitaabka ilahi subxana tacaala ama kalaamkiisa fadlig uu leeyahay waxaa ka mid ah alqur'aanu acdamu masdarin limacrifati illahi tacaala qur-aanka waa meesha laga helo ilaahay subxaana wa tacaala garashadiisa waxaa ka mid ah qur-aanka fadliga uu leeyahay alqur'aan alkariim huwa mucjizatu alatii ayadaha allahu biha nabiyuhu sala allahu calayhi wasalam waa mucjizadii ilaahay subxaana wa tacaala uu koonkaan keenay nebigiisana uu ku taageeray qur-aanka oo cid mogtahay la mid ah awoodi waayeen dadka makhluuqaadka inay keenaan walow bisurati hataa ay awoodi waayeen waxaa ka mid ah qur-aanka inuu yahay tashriifu lihadihi lumma waa sharaf ilaahi subxaana wa tacaala kor ugu qaadaayo kitaabkaani waxaa ka mid ah alqur'aanu yasiru nnaasa ilaa bikhaa- bikhaaliqihim qur-aanka wuxuu gaadsiinayaa dadka ilaahi subxaana wa tacaala ayuu ku xiraayaa maxaa yeelay waa waxay akrisanayaan waa kalaamka ilaahi subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah fadliga qur-aanka uu leeyahay alqur'aanu hidaayatun lilbashariya warishaadun wacismatun lahum min aldalaali walixaad waa hanuun waa waddadii waxaa weeyaan adduunyadooda iyo aakhiradooda iyo maslaxadooda ka shaqeynaysa qur-aanka oo ah alqur'aanu anzalahu allahu tacaala lilcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala ayaa koonka usoo dejiyey waxaa ka mid ah fadliga qur-aanka uu leeyahay ilahi subxana wa tacaala kitaabkiisa uu ku sheegay alqur'aanu low anzalahu allahu tacaala calaa jabrin laqashaca watasadaca hadduu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankani buur ku dejin lahaa buurtaas way baqal lahayd wayna dadalaaci lahayd waxaa ka mid ah fadliga qur-aanka uu leeyahay alqur'aanu furqaanun يفرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال وكان وكلا سارايو حق إيمان القرآن وعندما إذا فضل القرآن لي أحبتي في الله أن القرآن يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وكان وضد توصل أي جلد آليس القرآن من وهجايو هذا قصنا أصلا سيعقوب بهذا وعندما إذا فضل القرآن أحبتي في الله أوليه القرآن فيه tafsiilu kula shayin asagaa lagu kala baxaa soomaalida hore u tiri kalabax kitaabku ku yaala waa maawooyinkeeda ka mid tahay waxa dhexdeeda lagu kala baxaayo oo isku xugmeen oo ku dhaqaneen waa qur-aanka kariimka waxaa ka mid ah qur-aanka fadligu leeyahay alqur'aanu axsanu alxadiidi waa kan hadal wax lagu hadlo waa midka ugu fadli badan axibati billah in dee fadliga qur-aanka lama soo koobi karo axaadiis badan kusoo aroortay fadli iyo sharaf intaasaa nooga filan maxaa yeelay waa kan adduunyadan inta aan joogno nolosheena ee ku sugneed asagana na hagaayay ilaahi subxana tacaala nagu xiraayay marka waxaa la rabaa insha allah tacaala sheesheegitaankiisa iyo ushaqayntiisa iyo sacyintiisa iyo difaacitaankiisa inay agteena ugu yeetaan laga rabaa waxaa insha allah tacaala waxay kataabanaya iyadana fadliga dadka qur-aanka akriya ay leeyihiin ilahi subxana tacaala kitaabkiisa waa ku sheegi sunnada nebi maxamed sal l slam lagu sheegay ahlu qur'aani hum ahlullahi wa khaasatuhu dadka ahlu qur-aanka ah waa dadka ilaahi subxaana wa tacaala gaarka ula leeyahay waxaa ka mid ah fadliga ay leeyihiin ahlu qur'aani hum khayru nnaasi wa afdalhum waa dadka dadka u khayr badan oo uga fadli badan lianna nebi maxamed sal lay slam wuxuu leeyahy khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama dadka waxaa u khayr badan fiiri ilaahna ku dhaashee ninka biologyga ay lama dhihin ama khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama waxay idinkugu khayr badan ninka qur-aanka waxa weeyaan bara ama barta jazaakum allahu khayr waxaa ka mid ah fadliga ay leeyihiin dadka ahlu qur-aanka ahlu qur'aani hum axaqu nnaasi bilimaamati fi salaati dadka iyagaa ugu horeeyaa yidhi xagga salaada imaamnimada iyagaa iska leh yaumul qowmu aqrahum likitaab illah dadka qur-aanka u xifdisan ee mutqiniinta ayaa dadka lagu horumarinaya waxaa ka mid ah qofka qur-aanka akrinaayo fadliga uu leeyahay ama saaxir qur-aanka ah waxaa ka mid ah taxduruhum almalaa'ika litastamica alqur'aana minhu malaa'igta kusoo xaadiraysa markuu qur-aanka akrinayo waa fadli dheeraad ah ahla qur-aanka ay leeyihiin dadka kale oo sheekeynayo malaa'igta kusoo xaadirto markay qur-aanka akrinayaan malaa-ig ayay kusoo xaadirayso fadliga ay leeyihiin waxaa ka mid ah alqur-aanka ahlu qur'aani alcaamiluuna bihi yunfacuuna anfusahum وينتف- وينتفع بهم غيرهم dadka qur-aanka ah barta ee baraya dadka ama barta kow naftooda ay anfacayaan dadkana way anfacayaan khayru naasi anfacahum linnaasi naftooday anfaceen kalaamkii ilaahi subxaana watacaala ayay waxay xaqiijiyeen inay bartaan dadkana way anfaceen ogaada laakiin waa dariiqadeeda inaan ka soo baxno waxaa ka mid ah fadliga ay leeyihiin ahlu qur-aanka jasaakum allahu khayr ahlu qur'aani yurjawna tijaaratan lan tabuur waxay rajeynayaan dadka qur-aanka akriyo ganacsi aan khasaaraynin ganacsi aan waxaweyaan mogtahay khasaaro iyo baaritaan midna aan lahayn ina aladiina yatluuna kitaab allahi waaqaamuu asalaata waanfaquu mima razaqnaahum siran wacalaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur waxay rajeynayaan ganacsi aan khasaaraynin dadka qur-aanka waxaa dhici karta adduunyada qofku markuu bawargado ama ganacsi kale u galo inuu khasaara suurogala soo maha laakiin asaga insha allahu tacaala dariiqada loogu talagalay hadduu u akriyo wuxuu rajeynayaa tijaaro iyo ganacsi aan barna khasaarayna dadka ahlu qur-aanka ah ilaahay subxaana wa tacaala uu qur-aanka waafajiyey fadliga ay leeyihiin waxaa ka mid ah ogayrkana qur-aanka ahlu qur-aani yuxfaduuna min azayqi waqalaali baadi ilaahay subxana tacaala waa ka ilaaliyaa dadka ahlu qur-aanka ikhwaan- ikhwaani marka jazaakum allahu khayran waxaa la rabaa marka fadligaas qur-aankana uu leeyahay ahlkiisana uu leeyahay in loo degdego oo dhammaanteen ahlu qur-aan aan qorno oo aan weyneyno dadkooda aan u degno xaqiiqatan waxaa wax laga naca ah dadka qaar oo mugtahay fadhigidarada iska fadhiyo xataa oo mugtahay masaajida iyo meelaha majaalista hadda waxaan u malaynayaa magaaladan aan joogno laba xalqo oo tasxiix waxaa ka socota aan malaynayaa soo saas maa laba xalqo oo tasxiixa ka socoto dadka ka faa'iidaysanayana waa yaryihiin dad badan oo fasaxyada iskaga jiro ama shaqaana helin oo magaalada iska fadhiya hadduu qofka faatixada xataa laga soco soo guulan maa u gaadhay faatixada keliya laga saxataa ikhwaani marka waxaa rabaa insha allahu tacaala meelaha xaaqaadka masaajida ee qur-aanka lagu akrinaayo aan u dareerno jazaakum allahu khayran aan buuxino ceebna ha u arkin maogtahay ceeb ha u arkin adoo weyn inaan qur-aan qorto waxaan ka sii dara adoo ilaahi subxana wa tacaala fursad uu ku siiyey cimri uu ku siiyey midkaasaan aad gaartay adoo jaahila ilaahi hortiisa horta bawr aa dhimato curdar alka isma weynaysaa waa maya wixii ilaahay lagu caabuday adoona garinayna bawr madaylaha la qorto ikhwaani marka waxaa rabaa jazaakum allahu khayran in loo dareero dadka ahlu qur-aankana insha allahu tacaala ma codolo noqdo fursadaani jazaahum allahu khayran reer tuniya ku horreeyey reer hidaa ku xigsaday qabaa'il kala hadda kusoo xigo meel dhistay oo macalimin baadiilada keenaya hadda meelaba dhisteen ayay horto wesigu waa inay hataa qolyahan intay ka soo baxayaan oo goobta lagu baraan meela dhisteen iyaga marka insha allahu tacaala waxaa rabaa qabaa'ilka khayrka iyo wanaagga inaan ku tartarno fadligaasna in loo cararaal rabaa si ahlu nurta qur-aanka u noqono in loo cararaal rabaa jazaakum allahu khayran shaqadaasna way socon doontaan intaasaan isku ogna jazaakum allahu khayran ilaahay subxana wataala waxaa weydiisanaynaa quluubteenna iyo qalbigeenna inuu qur-aanka ku sugo allahuma ajcal qur'aana rabiica quluubina wa nuura suduurina wajala axzaanina wadhaba qumuumina wahumuumina اللهم ارزق القرآن تلاوته أنا ليل وطرف النهار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaad weli dhegeysanaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqoon saciid deni madaxweynaha maamulka puntland ayaa wuxuu magacaabay golihiisa cusub ee wasiirada kadib kulan ka dhacaya xarunta madaxtooyada magaalada garowe ayuu saciid cabdulaahi deni uga dhawaaqayay golihiisa cusub ee wasiirada afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland ayaa warbaahinta u akhriyey ilaa kow iyo labaatan wasiir inta badan golaha wasiirada ayaa horay ula soo shaqeeyay saciid deni halka wasiiro tiro aada u yarna ay yihiin kuwa ku cusub siyaasadda cabdisaciid faarax juxa ayaa dib loogu celiyey wasaaradda arrimaha gudaha halka ibraahim cartan xaaji bakiin isna laga dhigay wasiirka amniga xilkan ayuu horay u hayay xubnaha ku cusub golaha wasiirada waxaa ka mid ah maxamed faroole oo isagana mucaaradka ka mid ahaa waxaa laga dhigay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد qaybaa dambe ee barnaamijka dhu waxa waraysiiyada ayaan markaan soo gaarnay wilaayadii islaamiga ah ee baayi ayaa waxa ay soo bandhigtay askar ka tirsan ciidanka maamulka koonfur galbeed kuwaasi uu isku soo dhiibay wilaayada waa laba askari oo ka soo muuqanaya muuqaal kooban noolka taayib al ikhbaariyah qanaadkeeda uu baahiyey waxay ka waramayaan qaar ka mid ah asbaabaha ay uga soo tageen ciidankii shisheeyaha ku daabnaa oo ay ka tirsanaayeen
magacay waa xasan xuseen maxamed waxaan ka imaaday dowladda radada muqdisho gaar ahaan ahaa ka tirsanaa ciidanka booliska xarmaad marka waxaa iskaga soo tagay waxaasi wax fiican meehen wax ilaahayna uu raalli ka yahay meehen insha allah an ilaahay ugu tooba keenay dadkii aan u imaadayna si fiicanay ii soo dhaweeyeen si kale ilaabee insha allah aad iyo aad ay u mahadsanyihin ma ilaahay tawfiiqda waafajiya waxaan iskaga soo taga waxaasi wax fiican mahayn oo maanihii dad hadda diinta ku dhaqmaayo ayna ma ahayn marka saas darteed waxay diintaada maanihii saas yeelayo in aa iska soo tagto maanihii qof igu ka laftay male anna go-aankayga shakhsiyadayda aa iskaga soo tagay waxaana baaq ugu dirayaa inay iskaga soo tagaan insha allah amane kuwii saaxiibada ee anigadaa laga jiray oo akhradooda iyo adduunkooda halaabay inay iskaga soo taqaan aan baaq ugu diri lahaa insha allah wax kale oo hadda aan u dhihi lahaa maana ilaahay isu hanuuni karo laakiinsan waxaa dhihi lahaa inay iskaga soo taqaan
magacay maydhaare diiwaan magay aadan cusmaan ciidamada ka tirsan degmada buurxakaba ee ka tirsanay daraawiishta koonfur galbeed ee haddama ilaahay rooge bulfulaayo rooge maydhaaraay sun wanaagee laayi dhawaay saasaan kama hadnage dadki kale wadan bayon iyon may fade ilaahay iyon anfudusay saasamal iyon ga anfudusaan lagu dhawaay mujaahidiin dowladiyo kooyan saasaan kama hadnage
dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah maqalkiisa intaan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي